waxaa faahfaahin dheeraad ah la helayaa dil maalintii jimcaha ka dhacay deegaan hoostaga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka hubaysan ayaa deegaanka ku dilay dad ay u beegsadeen in ay ka soo horjeedaan beel ay diriir kala dhexayso sidoo kale waxaa jira dad iyagana aano qabiil ku dilay isla deegaanadaasi walow aan tiradooda rasmi ah lahayn mid ka mid ah odayaasha ku sugan magaalada gaalkacyo oo arrintani ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen isaga oo na baaq u diray dadka wada colaadaha ka jira gobolkaas inaan u taxsiyeeyo dhacdo ka dhacday galbeedka gobolka mudug inaa lilaahi weynaa ilaahay raajicuun allah u naxariisto dad ku geeriyooday galbeedka gobolka mudug dhammaantood waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto walaalayaala waxaan rabnaa in la isxadado waxaan rabnaa dhacdadaas inaan dhacdo dambe ka daba dhicin middaas dhacdana ilaahay ma dambe inuusan ugu soo celin waxaan rabnaa walaalayaalo inaad arrintaa fadhiga uga kacdaan inaad arrintaas waxa weeye aad u istaagtaan annaguna waxa weeye odayaal ahaan waan ku gees istaagaynaa waaynu ka xunnahay intii dhimatana sabir yaman allah naga siiyaan leh gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa joogto ka ah falal noocan oo kale ah iyada oona toddobaad walba laga soo tabiyo in maleeshiya in maleeshiyo habbeeleed u abaabulan ay dad laayaan